maalinta caalamiga ee ku horseedowga shaqaalaysiga owlaadta wayba markiinku horey tila asaasay sanadka lamada kun ilamadi kureed marka la dhisay ururka shaqaalo adduunka ee i l o silahanku horjeesada dareenka joogtada ee ka saabsan shaqada owlaada iyo ini reed lanferi heeladaysiga lakicirabtirow arintaasi golo londonye ee qaramada midoobay soo qirow baaxadda shaqaalaysiinta owlaada weybowse si wada jir meelmariyey qaraar sheegay in lamada kun labaatan iyo kowda useeya sanadka caalamiga ee ciribtirka shaqaalaysiyoka owlaada wayna hay-adda i l o ku odsadana iniyo hormaryan waana qeybna kunagadan dhaqangelinta sharcigasayti maalintun waybaya ina seenase dowlado maamulo maxalige bulshada rayidka haan caalamige shaqaalo iyo ururada lanshaqeeyow si on tilmaaman dhibaatada amayo on qeexan dhibaatada owlaada ee shaqaalaysiinta faadimo cali iimaan guddoomiyaha ururka horumarinta oo ondoodo xuquuqda owlaada iyo hanraabta iyo weybaya ku hadalay maalintun caalamige wayniya sheegtay in shaqaalaysiyoka owlaadiya sheenasa shaqaalaysiinta ciyaalka qaabka lanka hortago mase ciyaalka wala kasoo unti shaqaalaysiin nagadan yaal kortoob iyo la shaqaalaysiiyo oon deerna xiliga oo shaqaalaysiinta dhibaato badan idagna kulmaas dhibaatadoo kamadanta gabdho oo kale markana ku hadala idoo laka shaqaalaysiiyo jirdila kula kulmaayeen la kula kulmaayeen hadalo badan iyo on qalna masqanta ka dhaawaceen emotional haan dhaawacmaayeen maalbarashada jinjoola uma helaayeen waalakuyaaba idun familku intii oo ka gawartan oo markaas yee banqaangaan masiyar intii oo lakashal hunduro iyo idi dhan hooliya mase management silandhiibo ona kale dilaka dhalan isku jiifada makun dhabaataas gabartaas wala injeystay familsha oo barbaleen dhaqaal haaysada iyo markaas dadka shaqaalay nin kuweelayo eran hob laakiin familkaas geega taakulee mase dhaqaala haaysada fadni unugtaas si iyaal kale duroon iyo hadan shaqaalanka eta ayaan walambara lahayd walbarshada iyo horumarsha iyo korsiimadeeda anfay lahaada lahayd laakiin hob shaqaalo noganagada waqtiga jinsha usla korlaaya ma la koro waqtiga jinsha walbarashahaada lahaaya ma helo dhinuu qur-aanka dhinigmaadi diinab iidan kuliidade dhibaato kale bulshada kadiiroo jarta makaa onagun geegusa oo shaqaale magaaladka iyo mase caseyle iyo kowlandhiiyo geeganta ka caseeyo owlaadisu jirinshahaysan masaajidka galaha ku tukada unsan masaajidkan galkolan dhiili life markaas nooliyos oo familka ka fargaraayan soonkaas weydii oo familkaas dham usa onakaas ka tiirsiin lakuyaaba shaqahan ku baha markuun bulshada koonfur galbeed mase khaasata magaalada bay dhawacyaalkasaas oo kale inti la taageero mase la taakuleeyo mase makaasbaahayakataakulay hobnakaasge familkus markaas hankabay walaa iyo dhil laafshahay laka kofargareey walaa nakaas jaanas walbarda kor jinjeen la jaan qaado kor noololna meelinka siifay lahaas inkasta oo horumaro la taabado korollan qaade dhismaha shaqada owlaada kureed sanadooga inka dambey waybal aragaaye isbedelo caalami a oo bedelow taasayti oo hoosta ku haray qasab baahada degdega ee lanqaba ina la madeeya dallada laka dardargeliyow tallaabooyinka laka ciribtirow shaqada owlaada dhammaan astaamashe xasan bile cabdi guddoomiyaga bulshada rayidka koonfur galbeed oo la hadlay idaacadda arlaade qaybna ku haya barnaamijkun yo weyba uuse sheegay in bulsha rayd ahaanyo ku shaqeeyahayaan inyo bulshada ku wacyigeliyaan shaqaalaysiinta owlaada
maanta de waa maalin caalami oo la xuso oo lagu badbaadiyo jiilka soo kora in aan la dhibaataynin in aan la shaqaaleysiinin caruurta waa soomaaliya marka laga hadlaayo waa xaq dastuuri ah oo dastuurku ka hadlaaya saasoo kalena sharciyada caalamiga ah oo ayaa ka hadla si lamid waxaa ka hadasha dhammaan xaquuqaha caalamka sidoo kale universal declaration human rights oo kale iyo dhammaan baaqyada caalamka oo dhanba waxay ka hadlaan in caruurta aan la askaraynin in caruurta aan la shaqaalaysiinin in caruurta aan la dhibaataynin annaga bulshada rayidka markaan nahay waxyaabaha koowaad oo dadkoo aan maxay ahayd kaga wacyigelino kaga shaqeyno aan wax ka qabano wacyigelima wax ka qabana ayaa waajibka bulshada rayid saaran waaye waxay nooga dhigan tahay in jiilkeenna iyo caruurteenna iyo ubadkeenna iyo jiilka noo soo karaayo aan la dhibaataynin marka la leeyahay cunug ha shaqaalaysiinin micnaheedu waxay tahay laf aan korin wax culeysa saarin micnaheedu waxay tahay caqli aan wax kala sooci karin wax culeysa u dirin soo ogobanin haddaad tiraahdo cunug yar gabar yar haddaad tiraahdo maanta waa shaqaalaysiina oo dab u dirto waxay u badnaanaysaa laga yaabaa inay gubato inay halaagsanto inay dhib ku dhacdo waxaan dhiiro gelinaynaa in aan saan la samayn in owlaado la shaqaalaysi iyo ee wal sharcah iyo diin toonna markaas ambanayana siduuse sheegahay sheekh axmed sane oo ku mid a culimmada magaalada baydhabo
bismillaahi raxmaan raxiim barnaamij yaro gaaban oo xagga owlaadee yeentuku ka hadala fadee ilaahay biinahay waahidaa inin iinfududaaye horta sidii eeba mayleerey owlaade hilligii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi carab owlaade wal dhammaayi jari wal dili jari aayadoo shileediye yo may ka jarte todoba aayadoo suuradoo shileediye ka jarte walaa taqtuluu owlaadakum walaa taqrabu zanaa walaa tamshi fi lardi walaa taqifu maa laysa laka bihi min aayada suuratsra leeraw qur-aanta suuratsra leeraw ya ka jaraan owlaadageeki hore wal nolol duugi jari wal dili jari may ka koriye may siye ugaawa la eraayi an owlaada lan dhimriyo langna hareese rasuulka maar owlaada tababar wanaagsan yasiyaay